xubnaanshaha ismaan cali waxaad faahfaahin naga siisaa bal kulamadii ugu dambeeyey ka dhacayay meegaagle iyo daraankii ka dhashay booqashadii shalayto ay guddiga ku tegeen baliga kalshaale maxaad kala socotaa balliga kalshaale gacantaa lagu hayaa guddi dhexdhexaadaa gacanta ku haysa cidina ma joogto waxaan guddida ahayn oo maanta joogaa ma jirto hawshiisiina waa dhowdhowdahay waxaa laga yaabaa inay dhammaato haddii ilaahay idmo arrintu berito si kastaba ha ku dhamaatee maxakamad baana gacanta ku haysa cid walibana waxay qiimeyn doontaa sidii maxkamadaasi ku dhammaato raalli bay ku tahay sidaasaan isku ognahay labada beelood iyo ismadooda iyo cuqaashooda iyo waxgaradkooda waxay isku ogyihiin wixii ay ku dhammaato shareecada islaamku in lagu raalli noqdo suldan waxaa soo baxasay in baliga kalshaale laga sameeyey deegaano hor leh arrintaa maanta golahaad ka hadashay shirka aad u sheegtay shirgudoonka sidee arrintaasi idin halegelisay mise ka hadleen gudda dhexaadka arrimahaasi arrintaasi waxay ahaydba waa ka hadalay waxoogaabay buuq bay xalay nagu kicisay waxaase haatan fiic wax fiican ah inay guddidii dhexdhexaada ahayd iyo ciidamadii ku hayaan gacanta cid kale oo joogtaana erin jirin maxkamadii ribaa maxkamaddu intii u dhamayd ay dhamaynaysaa oo ah dacwadda wixii ka dhiman oo ah markhaatiyaal ka dhiman oo dib loogu dhigay arrinta berri baa la qaadayaa wixii berrito ka dambeeya saddexda galabnimo inta ka horeysa in dambeyn ay dhammaato maxkamaddu yaanu jecel dad badan ba waxay isla dhex marayaan in arrintii ay shirkii culays ku yimi burburay kalshaale la wareegay aadamaha intaa l maxaad kaga jawaabaysaa maadaama adigu aan habeen qura meesha ka dhexeen intiiba aad joogtay xaashaa lilah ma burburi shirku shir weyn oo fiican oo nabadgelyo oo meel walba muslimiintu uga timid loo soo burmaday loo soo habar wacday wanaag dad doonayaa ay meel walba uga yimaadeen weeye ma burburin labada beeloodna si fiican bay labadaba uga shaqaynayaan in ay arrintu eedan xumaanin dadka dibadda kaa dhegaysanaya maxaad u sheegaysaa iyaga ee arrimahan ka walacsan waxaan leeyahay dadka dibadda iga dhegaysanaya ilaahayga ka xishoodeen dadka beenta soo tabinaya ee warsaydada gelinaya ee waxyaalaha aan jirin sheegaya ee been abuurka samaynaya eele meel heblaa lagu soo duulayaa meel heblaa caynkaasa ciidan baa halkaa nagaba soo baxaya beenaalayaal weeye waxaanu leenahay nabad baa jirta nabad fiican oo laga yaabo inay hore usii dhaqaaqdo yaa jirta oo soomaaliya oo dhan wax tari doonta ayaa